galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal abaaraha ka jira somalilan ayaa la sheegay inay sababeen xanuuno ka dilaacay deegaano badan oo ku dhacay waa cuduradaasoo ku dhacay dadka iyo xoolahaba xanuunada qaarkooda ku dhacay xoolaha ayaa dadku sheegeen inaanay aqoonsan halka cudurada dadka haleelayna ay wasaaradda caafimaadku la tacaalayso wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan ka soo diray magaalada hargeysa deegaanada abaaruhu ay saameeyeen ayay ka dilaaceen xanuunno qaarkood la garan waayey kuwaasoo dadka deegaanadaasi walaac ka qabaan in dadka ay u soo gudbi karaan cabdixasiis cali cadaani waxa uu ka mid yahay halwadannada arrimaha gargaarka bani'aadamnimo waxa uu koox isagu ka mid yahay ay socdaalla ku soo mareen gobolada bariga somalilan waxaanu iiga warramay waxay soo arkeen cudurro xoolaha ku dhacayay oo iyaguna marka xoolihii meelo kala duwan layskaga keenay ee deegaankii lays idhaahdo biyo yar iyo roob yar baa ka daayayba xoolo fara badan la keenayn cudurro aan hore loo arki jirin ama aan la garanayn ay ku dhacaan sida dadka deegaanku ay noo sheegeen waxaa jira marka hore carada oo ka cusbeed xoolaha marka laga keenay deegaano kala duwan marxalado kala duwanna ay ku sugnaayeen iyaga laftkooda cudurro isqaatiyeen cudur kale oo waxaa jira isna ganac ay u bixiyeen oo ay keeneen dhirta deegaanka ku taalla oo qaar ka mid a xilligii loogu talagalay in ay xooluhu cunaan aan ku jirin laakiin markii dadkii deegaanka aan garan ay kusoo qaxeen xoolihii loo sii wada daayay inay daaqaan xoolaha indhaha dhiig ka imanayaa wayna bararayaan kadibna way way halkaasay qarxayaan dadka deegaankaan wareysanay waxay noo sheegeen in abaarihii hore markay xooluhu dhintaan in dee xooluhu haraggu kusii jiri jiray oo dabeedna haraggaasi u sahli jiray in xooluhu ay aanay hore u qurmin laakiin hadda cudurkani wuxuu keensaday in xoolihii markay caawaba dhintaan habeen dambeba ay adarkayso xoolihii oo haraggii ka madhay dabeedna markiiba qarax la imanaya ama dilaacaya wasiirka caafimaadka saleebaan ciise axmed xagle toosiye ayaa sheegay inay jiraan cuduradani ka dilaacay deegaanada ay abaaruhu saameeyeen waxaanu isaga laftiisu la qabaa bulshada deegaanadan walaaca ah in cuduradaasi sii faafi karaan haddaan wax laga qaban bakhtiga xoolaha xoolo badan baa dhintay waddankeena meel kastood marayso baktigii xoolaha yaalla oo aada u baabacay u dhammaaday baktigaasi wuxuu ka qayb qaadanayaa xanuunada kordhinta xanuunada haddii aan la iska ururin oo aan la gubin arrintaas shaqadooda waxaa iskale dowladaha hoose dowladaha hoose waxaan ka codsanaynaa wasaarad ahaan inay baktiga ururiyaan oo gubaan si looga hortago xanuuno ka yimaada geesta kale waxaa jira cudurro dadka haleelay oo iyana deegaanada qaarkood ka dillaacay waxaanu wasiirku sheegay in si loo gaadho dadkaasi la howlgeliyey konton xarun caafimaad oo wareega islamarkaana sida uu sheegay daboolaya baahiyaha caafimaad ee afar boqol iyo toddobiyo toddobaatan goobood oo ka mida deegaanada abaarahan ay saameeyeen ee cuduradu ka dillaaceen waxaan howlgelinay kooxo caafimaad oo wareega waa xarun caafimaad oo wareegaysa oo wadata xirfadlayaashii caafimaada loo baahnaayo o dhan oo ka bilaabay gaadhsiinta adeegyo caafimaad oo kala duwan oo ay gaadhsiinayaan bulshadeenna abaaruhu tabaaleeyeen ee xanuunada ka dhashay ay hayaan waxay qabanayaan daaweynta bukaan kasta oo ay la kulmaan kooxahaasi oo xanuunada abaaruhu keeneen ee shubanku ka mid yahay oo fureenku ka mid yahay nafaqa darradu ka mid tahay ayay bartiisa ku daweynayaan qiimaynta xaaladda nafaqo ee caruurta iyo hooyooyinkana way way way sameynayaan markay qiimeeyaanna waxa weeye ay arkaan in loo baahan yahay nafaqo dheeraada halkan looga baahan yahay wasaaraddu deg deg bay ugu diraysaa wasiirku waxau sheegay oo kale in cudurro ay ka mid yihiin shimibiyoodku ay ka dillaaceen dhinaca xuduudka somalilan iyo etoobiya gaar ahaan wajaale waxaanu xusay tallaabada ay qaadeen hirgelinta xarunta caafimaad oo loogu talagalay xakamaynta iyo daaweynta xanuunka shuban biyoodka ee ka jira wajaale waxaanu geenay dhammaanba daawooyinkii looga baahnaa xakamaynta shuban biyoodkaas waxaa la badbaadiyey oo cusbaalka soo galay inta intii uu shubankani bilaabmay oo bugsaday boqol iyo toddoba iyo toban kays inta badan abaaraha somalilan ee soo noqnoqda ayaa marka laga yimaado baahiyaha nololeed ee baad iyo biyo la-aaneed ee bulshada haysta waxaa dadweynaha u raacaa xanuuno iyo dayac nololeed waxaa xusid mudan in qaar ka mid ah dadka abaaruhu saameeyeen ay haraad ugu dhinteen iyo duruufo kaleba gobolada qaarkood waxaase jira dadaallo loogu gurmanaya dadkaasi iyadoo gargaar baad iyo biyaba ah lala gaadhayo waxaana gobolada laga sameeyey guddiyo qaabilsan taakulaynta dadka abaaruhu saameeyeen barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa